gaar ahaan gabdhaha booliiska soomaaliyeed oo runtii aan wax badan xasuusnaan doono waxaan ku faanaa haddaan booliiska soomaaliyeed nahay boqolkiiba toban inay gabdho yihiin waa hay-adda keliya oo boqolkiiba toban keento waa runtii waxaan rabnaa inaan aan wax badan kasii kordhino waayo dumarka waa lafdhabarka xasilinta iyo horumarinta dalka soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa bambay iyo kooxda hanuuninta qaranka ee hegan oo ayagana runtii mudane wasiir mudane taliye waxaan rabaa inaan wax yaroo kooban aan maanta halkan ka sheego kelmado badan igama bannaana waayo aniga wakhtigayga waa soo dhammaaday wuxuuna ku soo dhammaaday labaatan iyo saddex bilood iyo afar maalmood ayuu ku soo dhammaaday inaan xilkan hayo oo maanta adiga aan kugu wareejiyey waxaan rabaa inaan dul istaago waxyaalaha ugu muhiimsan markii aan halkaan imaanay aan qabannay oo ay ugu horraysay kowda agosto markii aan bilownay inaan la dagaalanno yacnii qorista qorisla'aanta la dagaalanka qorisla'aanta iyo akhrisla'aanta farta soomaaliga runtii oo ay bilaabatay laga soo bilaabo darajo hoose ilaa darajo sare in qof walba uu iska hagaajiyo inuu farta soomaaliyeed uu barto uu qoro uu tu asagu dhasho ah waayo maanta aqoontu waxay aadday waddamo shisheeye aadday waa inaad adig aad aqoon aad u leedahay luqadihii shisheeye marka famaa baaluk marka haddii adiga tii aa u dhalatay aadan ka siinin runtii layskuma eedaynaayo waayo xaalad dagaal ayaa lagu jiraa waddanka isagoo oo la rabo in la dhiso ayaa haddana xaalad dagaal lagu jiraa taas ayaa keentay in wax badan ay naga halaabaan marka runtii barnaamijkaas qayb fiican aan ka qaadanay oo maanta saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo ciidanka booliiska kulligood qofaan maanta gacantiisa wax ku sayaxayn ma laha waxay ka mid tahay waxyaalihii aan aan si wada jira aan aan aan u hirgelinay waxaa kaloo noo bilowday oo jiray markaan arkay yacni da'da oo ciidanka booliiska uu yahay iyo sida loo baahan yahay hay-addan oo ah hay-adda ugu faca weyn oo toddobaatan saddex jirsatay u socota toddobaatan iyo afar war sidee isku sii ceshan kartaa haddana toddobaatan sanoo kale waxaa loo baahday in aan ugu baaqno ummadda soomaaliyeed inay dhallinyarada ka baxday dugsiyada sare iyo jaamiciinta ay ku soo biiraan tiina waa noo suurtagashay way ku soo biireen maanta waxaa hortiina fadhiya qayb ka mid aan rabaa inaan istaajiyo oo ah waxaan isla bilaabannay juun laba kun iyo shan iyo toban haddaa istaagi kartaan laba kun iyo shan iyo toban juun ayaan dadkaan isla bilaabannay idaacadaha iyo tv-ga laga sheegay soomaaliya ayay ka dhasheen meel walbay u dhasheen hiilo laguma keenin qabiil laguma keenin waxaa lagu keenay imtixaan baa laga qaaday weliba imtixaankii laga qaaday kontonkii ugu horraysay ayaa dibadda u baxday kadib haddana shan iyo toban kalaa baxday kadib inta kale intay ku dhammaysteen yacni waxaan tusayna ummadda soomaaliyeed inaan cadaalad samayn karno maanta waxaa u dhammaatay laba sano waxay diyaar u yihiin muddo labaatan maalmood gudahooda inaad u boroses garaysaan darajadooda madaxweynaha loogu soo qaado oo loo xiro waxayna ammaan badan ku mudan yihiin weliba doorashooyinkii ka dhacay magaalada dadkii qabtay waay waa mahadsantiin saraakiisha fariista runtii arrimahaas oo dhan wada jir ayaa lagu wada keenay waxaa kaloo ayadana xusid mudan oo noo suurto gashay bishii juulaay laba kun iyo iyo iyo iyo iyo lix iyo tobankii inaan ayadana darajada madaxweynaha xasan sheekh madaxweynihii hore uu halkaan ugu xiro sagaal iyo toban jaamiciyiin ah sagaal iyo toban jaamiciyiin ah oo runtii lagu xoojiyey intooda badan hoggaanka baarisa dembiyada kadib markaan aragnay baahida loo qabo waddankan markaad eegtid dunuubta ka dhacaysa loo baahan yahay dad aqoon leh oo inay baaraan kiisaskaas loo baahan yahay ayaan waxaan ugu deeqnay sagaal iyo tobankii ugu horraysay ee jaamiciyiin ah halkan darajada loogu xiray inay intooda badan saddex ka meel laba meelba la siiyo hoggaanka baarista dembiyada si aan u noqonno dad dembiyada dhacay cadaaladda ka gaari kara taasna wax kaloo noo suurtooda ayay ahayd waxaan kaloo rabaa inaan haddana halkan aan waxqabadkii laba kun iyo lix iyo toban socday waa laba kun iyo waxaa jira markaa lix iyo toban markii dhexda la maraayo ayadan laba iyo tobanka abriil oo ay laba maalmood ee naga harsan tahay waxaa soo xarooday dugsi sare iyo jaamiciin ayaa soo xarooday waxaan rabaa inaan halkan aan ka istaajiyo jaamiciyiinta oo afartan iyo toddoba ah waxay tababar ku qaateen dalka gudihiisa toddoba bilood ayay ku qaateen halkan akaadimiyada jenaraal kaahiye waxay shan bilood tababar ah karambiyariga talyaaniga ay ku soo siiyeen magaalada jabuuti waxaa uga dhiman inay dallacaadda qaataan waa laba maalmood laba maalmood kadib waxaa u buuxsamaysa hal sano waxaa ku jira dhakhaatiir waxaa ku jira business administration waxaa ku jira yani dad soo bartay yani culumta yani bulshada way kala duwayen nimankaana haloo sacbiyo runtii qof waxay ku tusaysaa markaa qofka maanta isagoo heli kara inuu shirkadaha shirkadaha isgaarsiinta ii aado oo uu lacag fiican ka qaato soo aaday booliiska soomaaliyeed oo uu og yahay mushaarka uu qaato inaan mushaar jirin inaan daryeel jirin laakiin wuxuu u soo aaday waxay tahay dhibka dalka maanta haysta inuu wax ka bixi inay ka qayb qaataan mar labaad ha loo sacbiyo jaamiciyiinta waana mahadsantiin waana qoysasaa waxaa kaloo intaas dheer mudane wasiir mudane taliye rag weli dibadda ku maqan oo waxbarashadoodan ay dheer tahay oo aan rabo inaan maanta ammaanadiina amaama alcaalam aan idinku soo wareejinno taliska booliiska soomaaliya intuu ka qaban kara intaasay ahayd waxaa noo socday qoorshe lagu tayaynaya guud ahaan mushaaraadka iyo daryeelka ciidanka booliiska soomaaliyeed runtii waayo shaqada anag ka dahayna waa iska shaqo cibaado waaye oo aan wax badan lagu qaadanin laakiin waxaan u taaganaya in ummaddii la badbaadiyo saas darteed waxaan rabaa inaan halkan ammaan ah uga soo jeediyo taliixyeenka koowaad sareeye guuta mukhtaar xuseen afrax taliixyeenka labaad sareeye guuta bashiir cabdi maxamed iyo dhammaan saraakiisha hogaamada iyo sareeyayaasha intaba hadday ayaga gacanna siin lahayn wada jirkan maanta iyo waxa aan ku faanayna maynaan wada sameeyeen marka ayagana waxaan jeclaanay in hal mar loo sacbiyo runtii yacni kaalimo adeega ka soo qaateen labada labada taliixigeen waxay ka ilaaliyeen taliska khilaaf runtii waxaa u daran khilaaf ayaa ugu daran intaas khilaaf way ka ilaaliyeen marka waxaan kaloo rabaa inaan halkan aan ka xuso guud ahaan booliska yani ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu iska aruuriyey soddon soddon dollar ayuu iska aruuriyay soddon soddonkii dollar waxaan ku dhisnay saldhigga cusub ee booliiska degmada xamarjajab oo asagana goordhow la furi doono oo adiga nasiibkaa ilaahay ka dhigay inaad furtid wasiirka adiga taliya cabdulxakiim saacid runtii waa waa yacni waxaan tusaynay ummadda soomaaliyeed iskax u qabso in wax la bilaabi karo waxna aan dhisan karno waayo waxaan ku faannaa aniga inta badan intaan taliyaha ah waxaan ku faana jira laandheeraan nahay maxaan laandheera ku nahay toddoba kun iyo hordho oo ciidan ayaan nahay haddaan hal dollar iska qaadno waa toddoba kun oo dollar wa marka runtii waxaa waaye waxyaalaha oo runtii aan ku faani karnay ka mid tahay tusaaley noqdeen waa saldhiggii waa dhammaaday hadda waxaa harsan un keliya yacni wax yara oo oo laboorfiina harsan haddii ilaahi gordhow waa la furi doonaa waxaa kaloo jira kaalinta laga qaatay oon aan rabin aan la iloobin doorashooyinkii oo muddo afar bil iyo wax la jira socday dalka dhan ka dhacay waxaan rabaa in halkan ammaan aan ugu soo jeediyo dhammaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amisom oo booliiska hormuud ka ahaa oo runtii suurtageliyey in waddanka daafiisa ee laga soo doortay xildhibaanadii labada aqal kadibna xamar laisugu imaado oo lagu doorto somalilan iyo banaadir haddana lagu doorto madaxweyne marka runtii waxaa iska leh ammaantaas dhammaan ciidamada qalabka sida intii muddadaas lagu jiray ani aan ka sheekaynayo waxaa geeriyooday ciidan fara badan baa geeriyooday waxaa dhaawacmay ciidan fara badan baa dhaawacmay nabadda maanta halkaan aan ku fadhinno rag baa dhiiggoodii u huray ayagana waxaan rabnaa inaan u ducayno faataxa loo maro ilaahay inta dhimatayna maarata aakhira jannada ha geeyo inta dhaawac ilaahi hanoo bogsiiyo marka hal faataxa aan isku darno ka aqbal ilaahayow abaarta ummaddaa iska qaad ilaahayow quluubteen isku soo hagaaji ilaahayow soomaali waa dhibanta dhibkaan ka bax ilaahayow kuwa maalin kasta dadka qarxina ilaahayow naga qabo ilaahayow adiga awooddaada weynta ilaahayow naga qabo ilaahayow adiga awooddaada weynta ilaahayow naga qabo waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo markaan in aan ka codsado dhammaan taliyaxigeennada iyo saraakiisha inay si hufnaan iyo daacada ay ula shaqeeyaan taliyaha cusub oo runtii oo aad horey isu taqiineen cabdilxakiim daahir saacid waayo mas-uuliyaddu way adag tahay way dhib badan tahay weli aniga waxaan wataa slogankaygii ahaa hala raadiya aqoonta yacni ibxat can ilmacrifa fa ina almacrifatu laa tabxatuk waxaa waay booliiska soomaaliyeed haddaanu aqoon lahayn ummadda been baa loo sheegayaa waxaa la rabaa saraakiisha inaan gaar ahaan ula dardaarmo ciidanka hoose ay u sheegaan war haddaadan wax baranin oo aadan ribood sax aadan qori karin aqoonta iyadu kuma soo raasaysa adig adigana raystaa lagaa rabaa marka fursad ayaa jirta akaademiyada maanta waa akaademiye aan hadda aan ku wadno inaan goordhow laga furo maktabad maktabaddaasna hadduu iga yeelo taliyaha cusub waxaan rabaa inaan buugaagta ugu badan inaan keeno waa bilaawnay meel fiicanee maraysaa furitaanka ayaa dhiman oo la gebageba ah anugu qof ahaan maxamed sheekh ahaan anoo ah waxaan keeni doonaa maarta buugaagta ugu badan waayo maxaan ka wadnaa waxaan ka wadnaa dembiyada maanta dhacaya kuwa ka dhacaya dalka gudihiista lama yaqaan runtii riboodka markaa akhrisid wax nagu soo dhacayo yacni wax loo dulqaadan kara maaha okay wixii waddamada kale ka dhacayana ma ogid marka marka dub dembigii maanta wuxuu noqday hal mid ah la dagaalan argagixiso ah hal adduun hal wadan marka waxaa la rabaa in laisku laisku xiran yahay sidaas darteed taliyaha waxaan kula dardaarmaa qodobkaas ah ibxath can almacrifa fa ina almacrifata laa tabxahuka waxaa waye ushaada u qaado u istaag ciidankan haddaan wax la barin waddanka ma difaaci karaan waxaan rabaa inaan halkan ku soo dhoweeyo taliyaha cusub sareeye guuta cabdixakiim daahir saacid inuu iga guddoomo hadiyad